kama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku
ismaqal haboon dhegeysti kuna soo dhowow barnaamijka qoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka qoondoonayaasha waxaan ka marnay hababka iyo tallaabooyinka uu saalay ardada hereerka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay wadamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa jacal marka la dhiganayna waxyaabaha ardayga lagu bahan waxay tahay qofku inuu wuxuu isagu jecel yahay inuu barto laakiin wuxuu xiise iyo hebelaa galay inuusan ku gelin hadda mushkilada jirta waxay tahay markaas ardayda inta badan tirisid haawadisid kuliyaha maxaa kuliyada maxaa ku dooratay wuxuu leeyahay asxaabta inaad soo gashay marka ayaa loo badan yahay magaalo dhan baa idaa lala xiiseeyaa sidee ardaygu ugu diyaargaroobi karaa marxaladda jaamacadeed waxaan isleeyahay waxaa kuu suurtageliyey towfiiqda ilaahay iyo waafajintiisii iyo caawimaadii ilaahay subxana watacaala aan ka helay marka labaadan waxaan isleeyahay dadaalkii aad samaysay oo aan dhihi karo dadaal inta la samayn karo waa samaysay waxna lama aadan hadhin dadaal intee leeg ayuu ku bixiyey cawaale axmed in kaalinta koowaad uu ka galo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi
anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga
hagaag marxaladda jaamacadda waa silsiladii waxbarashay ugu dambeysay inta badan nidaamyada waxbarashada daraasadda jaamacadda waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tan ugu muhiimsan marxaladaha waxbarasho iyo midda ugu saameynta badan xagga mustaqbalka jaamacaddu waa marxaladda uu qofka iska qoro marka uu dhammeeyo dugsiga sare waxay qaadataa ugu yaraan afar sano sannadahaasna way sii kordhi karaan hadba nooca daraasadda iyo kuliyadda taas oo uu qofku damacsan yahay in uu ka midha dhaliyo haddaba sidee ayay tahay in ardaygu uu ugu diyaargaroobo waxbarashada jaamacadda weydiintaasiyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay aqoon-yahan jaamac ducaale guure ugu horreyna waxaan weydiiyey arday noocee ah ayaa jaamacad ku biiri kara horta waxaa ku biiri karaa marka koowaad arday diyaarsan oo gaarsiisan heer uu jaamacad maxaa lanahaa cilmiga lagu dhigay qaadan kara gaarsiisan waxaa ku biiri karaa arday markii hore soo dadaalay oo heerkan soo gaaray inuu maanta heerkan jaamacad dhigto waxaa ku biiri karaa arday leh rabitaan ah inuu maxaalanahaa hore usii qaado hanaankiisa ama maxaa lanahaa safarkiisa tacliineed hore usii qaado dan ka ahayn arday wax oon xiiso ku yimid ama maxaan lahaa hebel waa tagaaya tag aan ahayn marka waxaa ku biiri kara arday qaababkaasaan soo sheega ayaa ku biiri kara jaamacad marka laga hadlaayo halkee ayuu kasoo bilowdaa marka diyaargarowga wallaahi sida saxda ah horta oo la rabo mise sida hadda taagan laakiin sida saxda la rabo dadaalka ardaygu waxaa loo baahan yahay inuu kasoo bilowdo markuu dugsiga hoose kasoo maxaan lahaa kusoo biiraayo oo heerar kala duwan ee waxbarashada hoose usoo maraayo sababta waxay tahay qof walba yool uu hiigsado ama meel u socdo waa inuu lahaadaa aloo kale ardayga rabo kale inuu maxaa caafimaad ku biiro ama dhakhtar noqdoo kale waa markuu dugsiga sare hoose markuu yahoo kale inuu maxaa lahaa dadaalkeed la yimaado oo maxaa lahaa qof le waxaan sugaya safar dheer uu maadooyinka dhihi karo maanta beri marka la tago jaamacadda la tagoo kale waa loo baahanaanaya uu xooga sii saaro oo yahay arday meel dheer maxaa bidaal kasoo bilaabay ma sidoo kale maadooyinka oo maxaa aan ahayn caafimaadka ahayn oo kale sidoo kale annaga sida sida waxbarashada waddankeena markaan joogno oo kale iyo caalamka caalamku way kala duwan yihiin adduunka kale waxaa jira marka waxbarashada la marayo dugsiyadadka la marayo hose in la kala saaro xitaa loo kala saaro science iyo artist oo dadka raba inay maadooyinka science-ka bartaan oo kale in science loo saaro dadka maxaa artistkana artist loo saaro aysan ahayn sida qaabkan hadda ana waxbarashada iskugu jirto oo marka secondaryga lawada dhameeyey kadib maxaa lahaayeen ardadu ay kala dareereyso nimba meel uu aadaayo hadhown waxaa la yaqaana qofka maxaa lahaa dhibcuu ku baasay iyo maxaa la dadaalkiisa iyo maadooyinka suuq ku ahaa ayaa ahanaysa lakin hadda marka anaga qaabkeena nahay qofkii maxaa lahaa artiska fiicnaa ayaa seeniska galaya kii seeniska fiicnaa artiska aadaya marka taasna waxay hadhow caqabad ku noqonaysaa qofka maxaa lahaa jaamacadda la jaanqaadkiisa ama maxaa lahaa si uga dhex muuqan lahaa ama uu guul kusoo gaari lahaa safar dheer oo maxaa lahaa kusoo qayb qaatay alcumuum qofka waxaa looga baahan yahay sida saxda ah ardaygu inuu kasoo bilowdo markuu waxbarashada tacliinta asaasiga ku sugan yahay dugsi hoose ilaa markuu sare soo gaaro kale inuu maxaan lahaa dadaalkiisa soo meesha kasoo bilowdo maxaan lahaa dadaalka looga baahan yahay inuu ku higsado jaacad ku tago kale aysan ahayn in qofku waa sababta loo mar walba loo shardiyaa qofku inuu haysto shahaado secondary inuu haysto ama u dhigma jaacad ku imaado taasina waxay tahay qof aan si loo kala saaro qof maxaan lahaa aan soo qaadanin dadaal hore aan soo lahayn oo kale iyo qofkii banaanka socday taas ah midda kala socda laakiin sida saxda waxay tahay qofku inuu markuu yaryahay inuu maxaan lahaa dadaalka soo bilowdo oo oo adduunka waxaa jira dad tacliimta dugsi sare kale isaga haar aan heer jaamacad u socon qofna wuxuu rabaa tacliimta inuu heer sare ka gaaro oo maxaan lahaa uu hore usii amba qaado uu rabo inuu maxaan lahaa meesha ka gaaro marka qof hadduu noocaas oo kale waa inuu maxaan lahaa marka hore uu dugsi iskuulka dhiganayo inay melaleer u calaamaysan tahay sida beri uu wadada si dhageer ugu gudbo iskuullada kaalin ma ku leeyihiin inay daraasad mooye si kale ardada ugu diyaariyaan waxbarashada jaamacadda wallahi iskuullada kaalin waa kuleeyihiin mana ku laha marka si loo eego horta iskuullada saan door ku sheegay standardka hadda annaga aan ku shaqeyno iskuullada soomaaliya ah iyo iskuullada maxaa lahaa standardka caalamka laba kala yihiin ardayga markuu maxaa dugsi sare soo gaaro xitaa iskuullada qaarkood xitaa ayagoon dugsi sare ahayn dugsiga dhexe kusoo kala saaraan ardada ayaa loo kala saaraa qofka takhasuskaa la weydiiyaa marka takhasusku qofku wuxuu jecel yahay waxaasaa loo badiyaa marka ama hadduu qofku maxaa la seenis yahay maadooyinka seenisku marka u badnaanaya wax badanaya noqonaysaa oo waxaa laga reebaya maadooyinka aan quseeno hadhow mustaqbalkiisa maxaa la usan maxaan aadi doonin markuu yahayna maxaa lahaa artiska yahayna maxaa lahaa waxaa loo badiyaa maadooyinka artiska loo badiyaa in loo kala saaro ay noqonaysaa maxaa lahaa marka iskuulka hadduu ahaan lahaa iskuul maxaa marka horeba ay maadooyinkiis kala saarnaayeen seenis iyo artis kala saarnaayeen sababuu ku lahaan lahaa inuu maxaa lahaa soo saaro qofkaas maxaa lahaa qaybta oo maxaa lahaa uu ka dhiganayo si hadhow uu qaybta xoog lagu saaro si hadhow qof dhamaystiran oo maxaa lahaa qaybta kala jaan qaadi kara oo maxaa lahaa kusoo baxo dhinacaas ku imaado si kalena lo kuma yeelan karo oo marka anaga iskuulladan waddanka soomaaliya aan joogno oo kale iskuulladeen oo kale wixii oo dhan tacliinta oo dhan oo hoose dhan isla wada qaataa ma kala saarna keliya marka jaamacadda taga ay kala saarnaysa taasna waa tacaqabada keenta oo kale in ardaydu ay ku wareeraan maxaa lahaa markay jaamacaddu maxaa ku biirayaan oo kale arkaysaa qof maxaa lahaa sanadkan dugsar dhameeyey balse isan u cadeen fakalsigu ku biiri lahaa umaba cadaba go-aan ma qaatan taasna waxa waaye caqabadaha waxay keenaysaa inta badan ardayda culeyska ku saara oo hadhow duu ardaygu maxaa lahaa ku biiro fakalti uusan maxaa lahaa aqoonteeda lahayn ama xoog badan ka haysan ama uusan u diyaarsaneen waa ku fashilmaya hadduusan ku fashilmin waxay noqonaysaa qof aan waxba natiijo ka keenin oo keliya ahayd inuu imtixaankaas dhibcaha un maxaa lahaa uu ku baabso un ka waran waalidka mas-uuliyad aan ka ahayn inay ka deberaan qarashka jaamacadda mooye kaalin ma ku leeyihiin diyaargarowga wallahi waalidka in mas-uuliyadda qayb weyn inay ku lahaadaan ayaa loo baahnaa waxyaaba loo baahnaa waxaa kamid ah waalidka inuu ardayga maxaa laa waxyaabo kasta oo kaabaha oo qayb uu ku kaabaya inuu ka bixiyo sida dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale oo asaasi ardayga u baahan yahay inuu tacliinta usii wato midda kalena horta dhaqan ahaan annaga waalidiinteenna waxaa moodaa in arrintaasi maxaan lahaa san hadda maxaan laha ku baraarugsaneen ama maxaan lahaa hadday dhahaan xitaa kaalinta waa buuxinayn aysan qaban karin waayo waa yar tahay waalid hadda jira oo ardayga la tashanayo tacliintiisa meeshuu maraya ama la socda laba siba waa dhigi karnaa siba oo ah waalidka xilligan jooga oo heerkiisa maxaan laha tacliimeedba aysan maxaan laha gaarsiisnayn heerkaas gaarsiisnayn inuu ardayga ku kontrooli karo ama arday uu dhaba u xariiqi karo hadda guul ku gaari karo usan ogeyn midda kalena waxa waaye waalidkii oo isagiiba raadinaya maxaa nool maalmeedkii ardaygan iyo waxyaabihii raadinaya ka mashquulsan oo xilliga guriga imaadaba ay noqonaysa xilligu sii jiifanaya keliya noqonayso marka wadankana ma lahan hadda oo ma lahan maxaa lahaa xarumo oo la talin oo dhanka tacliinta oo furan oo maxaa lahaa oo waalidiinta oo kale intay tagaan tala soo siin karo dhansaan isaan ilmahaaga maxaa lahaa u sameeye si ay beri uga guul gaaraan maxaa lahaa dhabaha tacliinta marka ay qaadan uga guul gaaraan ma lahan marka taas kaalinta waalidka waa midda la gabay waayo oo maxaan lahaa ardada culeyska badan haysa waxay tahay ardaygii waxaa saameynta intuu waalidka saameyn ku yeelan lahaa uu hagi lahaa uu maxaan lahaa wada u xariiqi lahaa heerka markaa gaarsid heerkaas u gudbaysaa beri waxaasaan kaa raba meeshaasaan kaa rabaa dhihi lahaa markii kaalinta waalidkii ay banaanaatay waxaa moodaa in kaalinta ay buuxiyeen waxa loo yaqaano saaxiib inuu buuxiyey saaxiibkuna wuxuu noqon karaa laba si noqon karaa oo kulle dadkao dhan waxwaa isku sin ma aan faraha bini aadamka ilahay ma simin saaxiibkaagii adiga waxaa moodaa inaad kala duunaan kartaan markaad jaacad tagtaan oo laba maxaa lahaa fakalti kala geli kartaan ama maxaa laha ninkan wuxuu rabo oo maxaa lahaa isaga oo u gaar tahay jaacad marka la dhiganayna waxyaabaha ardayga looga baahan waxay tahay qofka inuu wuxuu isagu jecel yahay inuu barto laakiin wuxuu xiise iyo hebel aad galay inuusan ku gelin hadda mushkilada jirta waxay tahay markaas ardayda inta badan filisid aaweydisid kuliyadaha maxal kuliyadaan maxaa ku dooratay wuxuu leeyahay asxaabta inaad soo gashay marka ayaa loo badan yahay magaalo dhan baa idaa la xiiseeyaa kuma soo gelin maxaa lahaa asaga rabitaanki amaana jeclaa ama maadaan aqaano waaye oo hadhow ka baxsan kara kuma soo gelin maxaad ku biirin lahayd talo ahaan ardada ku jira diyaargarowga jaamacadda wallaahi ardada talo weyn u baahan yihiin ardada oo kale oo inkastoo kale qofka markuu jaamacad gaara galayo o kale isagaa lagu baahan yahay jaamacaddan waa wadada keliya ku bidhaaminaysaa laakiin ardaygaa lagu bahan inu daal badan bixiyo marka ardayga jaamacad galaayo waxaa lagu baahan in arday diyaarsan yahay dhowrka diyaarsan weliba waxaa muhiima ardayda marka laga hadlaayo kale inay ka diyaarsan yihiin luuqadda wax ku baranaayo ardayga haduusan aqoon luuqadda wax ku baranaayo lama jaan qaadi kara maxaala jaamacadda maxaalanahaa qaabkay u socoto o kale ama discussion ma samayn karo ama cilmi baarista uu rabo inuu rabo soo raadiyo o kale waa ogtahay wax walba luuqadii ingiriiska ku qoran yihiin oo kale inuu soo raadiyo ma heli karo oo waxay noqonaya inuu ardaygu maalinba sugo sharaxaad macalinka sugayo hadda iskuulka o kale marka la joogo kale wax cilmi baaris lama sameyo iskuullada o kale waxay noqonaysaa macalinka waa la sugaa macalinka buugga akriya wuxuu ku diran buugga ku yaalaan taasay noqonaysaa laakiin jaamacaddu waa inuu qofka cilmi baaris sameeyo wax raadiya noqonaysaa marka ardaygii oo aan maxaa lahaa luuqadii wax ku baranaya aysan aqoonin oo ama heer fiican ka joogin oo kale waa adkaanaysaa sidoo kale ardada maadooyinka barta maxaa la waxay saynis kusee oo kale inuu sayniska fiican u yaqaano oo kale muhiim waraba xisaabaadka kale ayadoo muhiima tahay haddii uu ardaygan ka hadlaya uusan intaasi ka dhamaystirneen wallaahi waxaa wanaagsanaan lahayd in hal sano oo kale camal intay iska nastaan oo kale laakiin halkaas sano in nasanayan inay jirtaan kama wado waxaan ka wadaa inaysan halkaas ardaygu maadooyin culus baran rabo kale medicine geli ka rabo kale ama uu geli rabo kale maxaa lahaa engineering geli rabo kale marka waxaa muhiima noocaas ardaygaas oo kale inuu maxaa lahaa uu soo dhiso asoo dhisan karo hadduu dhisan yahayna waa alxamdulilah marka markasta waa inuu uu ogaadaana inuu maxaa lahaa uu yahay waxaan uu yahay wixii mustaqbalkiisa beri uu meel ku gaari lahaa
haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaxato istiraamku kaluma
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo markana in kaalinta koowaad uu u galo guud ahaan ardada dugsiga sare ee imtixaanka shahaadiga waxay uga dhignayd mid ahmiyad gaar ah u lahayd cawaale axmed noloshiisii adkayd ee uu soo maray ayaa dhaxalsiisay in uu dadaal aan kala joogsi lahayn ku bixiyo tacliinta isaga oo kaalmaha hore kaga soo muuqan jiray heerarkiisii waxbarashada haddaba cawaale ayaan kala sheekaystay siday ugu suura gashay inuu gaaro heerkaas iyo waxa uu rajaynayo mustaqbalka waxaan ku dhashay bilowgii labada kun iyo saddexda degmo hoos timaada magaalada buhda xartoo gobolka cayn sanadii labada kun iyo afarta waxaa geeriyooday aabahay axmed oo cali allahu naxariistee isla xilligaas walaalkay oo nagu weynaa maxamuud axmed cali la dhaho ayaana kafaala qaaday waxaana waxbarashadna loogu soo kaxeeyey anagoo afar wiil oo walaalo ah oo agoomo ah magaalada laascaanood xarunta gobolka sool halkaas ayaan ku bartay laga soo bilaa waxbarashadeedii dugsi qur-aan ilaa dugsi hoose dhexe sare waxaan sanadii ugu dambeysay galaaska fonfoorka ku qaatay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug halkaas aan usoo aaday si aan uga qayb galay taxaamka dowladda federaalk soomaaliya ay qaado halkaas ayaanan ilaahay igu suurtageliyay inaan ku galo kaalinta koowaad ee itixaamka dowladda federaalk somaaliya ay qaaday cawaale maxaa kuu suurageliyay in kaalinta koowaad aad ka gasho imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxaan isleeyahay waxaa kuu suurtageliyey towfiiqda ilaahay iyo waafajintiisii iyo caawimaadii ilaahay subxana wa tacala aan ka helay marka labaadna waxaan isleeyahay dadaalkii aad samaysay oo aan dhihi karo dadaal inta la samayn karo waa samaysay waxna lama aadan hadhin ayaa ii suurtageliyay inaan halkan iyo hadafkan aan xaqiijiyo ma filaysay in heerkan aad gaari kartay haa dabcan waan filayay inaan heerkan gaadho sababta waxay tahay marka aad dadaal aad samayso waxa weeye oo aad dee aad qiyaastid intuu dadaalkaaga u lekaa waad qiyaasi kartaa halka aad gaari karto dabcan aniguna waxaan ka mid ahaa ardada looga bartay inay kaalmaha sare galaan intaan iskuulka waxbarashada dugsiga ku jiray ilaa dugsi hoose dhexe sare runtii saddexda kaalmada ugu sareysa ayaan geli jiray oo ardayda kaalmo xagga sare laga eega baan ahaa marka itixaamkii markaan galay waa rajeynaya inaan halkan soo gaarayo oo aan darajadan aan helayo ilaahay amarkiisa dareen ceynkee ah ayay kugu dhalisay markii aad maqashay natiijada dabcan runtii dareenkayga wuxuu ahaa dareen farxadeed waad dareemi kartaa marka wax aad in badan usoo jeeday habeeno badan u dhafraysay waqtiyo badan aad gelisay aad midhihiisii iyo natiijadiisii aad hesho dareenkaaga sida uu noqon karo runtii maalinkii natiija lu dhawaaqay waan daawanayay aad ayaan u farxay ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadnaqay sababtoo halkan xeelad iyo quwad aan leeyahay kuma gaadhin waxay ahayd towfiiq ilaahay iyo kaalmeynta rabbi ayay ahayd ka waran dhinacyada waalidka iyo iskuulka falcelinta aad ka heshay dabcan iskuulkaygii maamulkaygii iyo macalimiintaydii aad ayay igu soo hambaliyeen farxad weyn ayay u ahayd inaan magacan aan u soo hoyo isla markaana heerkan aan soo gaadhsiiyo oo sharafta iskuul kor u qaado sidoo kale waalidkay oo ugu horeeyo hooyaday ugu horeyso oo iisoo ducaynaysay aan allah uga baryo cimri dheer iyo cibaado suuban iyo walaalkay maxamuud axmed cali oo isaguna intaas hilyo hooba ila garab taagnaa aad ayay runtii u farxeen waa dareemi kartaa midhihii ay abuuranayeen in maanta dee meel fiican ay gaadheen oo meel fiican ay kasoo baxeen dhammaantoodna waa isoo hambaliyeeyeen farxaddii waa ila qaybsadeen sidoo kale bulshada bulshooyinta soomaaliyeed oo dhan dad aada u fara badan ayaa iisoo hambaliyeeyey oo farxaddii iyo dareenkayga ila qaybsaday dhammaantoodna waxaan leeyahay allah idinka abaalmariyo cawaale ardadu way ku kala duwan yihiin xilligay akhrinayaan duruustooda adiga waqti gaar ah miyaad akhrisaa mise waa mid aad qabato inta uu qoyan yahay ama uu cusub yahay cashirka dabcan waqtigayga ugu badan anigu waxaan gelin jiray wax akhriska iyo inaan casharadeeda aan korjoogtayn buuxda aan ku sameeyo horta si gaara waxaan u sameyn jiray casharada maalinkii aan soo qaatay ayaan horta awood gaara siin jiray inta ay qoyan yihiin oo maskaxdayda ay kusi jiraan ayaan horta iyagii qaban jiray oo jawalkeyga aan samaysan jiray waxa weeye cashar waxaa shardi ahayd inuu ku jiro casharkii maanta aan soo qaatay dhammaan maadooyinka aan soo qaatay oo dhan sida ay u kala muhiimsan yihiin oo kale horta iyaga revision baan ku samayn jiray oo si fiican ayaan isku day jiray inaan maskaxdayda u geliyo aan u qabto si hadhow marka aan mar kale akhriyo ay igu fududaato sidoo kale waxaan wax akhrin jiray anigu dadka waxaan horta masaajidda wax ku akhristo runtii waxaa farxad weyn ahaa in meelihii ugu laga soo hambeliyey ugu badnaa masaajidda ka mid ahaayeen waxaan galabkii xafadda ka bixi jiray afarta galabnimo ayaan ka bixi jiray waxa aan kusoo noqon jiray ilaa sagaalka habeenimo ayaan kusoo noqon jiray xilligaas masaajidka masaajid aan buuq lahayn oo qaylo lahayn ayaan tegi jiray waxa weeye marka dadku ka baxaane casarkii oo kale dadku ay suuqaysa kala aadaan hoosta ayaan kasoo xiran jiray miiska iyo kursiga aan soo qaadan jiray halkaas baan casharadeeda ku muraajacan jiray oo aan ku akhrin jiray oo aan waxa weeye ku celin jiray casharada sidoo kale de haddii aan ku caajiso oo kalena waxaan samayn jiray inaan dhex soo socda masaajidka oo dhex maro oo casharadan waa ismaqashin jiray si aan isku fahansiiyo anigu sidoo kale qof isku sharaxayo kale macallin u sharaxayo kale ayaan samayn jiray waa tahay maxaa tale iyo tusaale ah ood la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobahooda waxbarashada iyo sidoo kale imtixaanka qaranka ee soo socda ardada soomaaliyeed gebi ahaantoodba waxaan kula talin lahaa gaar ahaana ardada sanadkan fonfoorka ah oo runtii aad ila soo xidhay dee talooyin tusaale weydiisanay laba qodob ayaan kula talin lahaa bes labada qodob waxa weye qodob koowaad inay ilaahay subxaana watacaala ay tala saartaan ilaahay subxaana watacaala ay ka cabsadaan waxa weeye haddii ilaahay aad ku xinaatid oo aad xiriirkiisa aad wanaajisid ilaahay ayay wax walba gacantiisa ku jiraan ilaahay subxaana watacaala ayaa ku waafajinaya waxa weye ducada aad badisaan ilaahay waa idin ajiibaya ilaahay subxaana watacaala waxa aad rabtaan iyo hadafka aad leedihiinna waa idin xaqiijinaya qodobka labaad ardada kula talina waxa waa inay sameeyaan dadaal ay sameeyaan oo waxa weye waqtigooda ay ka faa'iidaystaan oo waxa weeye wax waqtigooda ay wax akhris iyo wax qoris ay geliyaan bedelkii ay gelin lahaayeen waxyaale aan faa'iido lahayn intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad horadee dhaqaqdo inaadan bataa u xuween